injiilka sida maarkos u qoray cutubka sagaalaad wuxuu iyaga ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan boqortooyada ilaah oo xoog ku imanaysa lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo yooxana oo wuxuu keligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay dharkiisii aad buu caddaan ula dhalaalay sidii midka dhulka wax ku caddeeya aanu u caddayn karin markaasaa waxaa iyaga u muuqday eliyaas iyo muuse waxayna la hadlayeen ciise markaasaa butros la hadlay oo ciise ku yidhi macallimow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno saddex waab aanu ka dhisno mid adaan kuu dhisaynaa midna muuse midna eliyaas waayo ma uu garanaynin wuxuu ku jawaabo maxaa yeelay aad bay u baqeen kolkaasaa waxaa timid daruur oo iyaga hadhaynaysa daruurtiina waxaa ka yimid cod leh kanu waa wiilkayga aan jeclahay ee maqla isaga dhaqsaba goortii ay hareerahooda fiiriyeen mar dambe ma ay arkin cid kale oo iyaga la joogta ciise keliya maahe markay buurta ka soo degayeen wuxuu ku amray inaanay ninna u sheegin waxay arkeen intaanu wiilka aadanuhu kuwii dhintay ka soo sarakicin dhexdoodii ayay hadalkii haysteen oo iska weydiinayeen waa maxay ka soo sarakiciddii kuwii dhintay markaasay waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen culimmadu maxay u yidhaahdaan eliyaas waa inuu horta yimaado markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waa run in eliyaas horta imaanayo oo wax walba soo celinayo oo sidee uga qoran tahay xagga wiilka aadanaha inuu wax badan ku xanuunsan doono oo la nici doono laakiin waxaan idinku leeyahay eliyaas waa yimid oo wax kasta oo ay doonayeen ayay ku sameeyeen siday ugu qoran tahay markay xerti u yimaadeen waxay arkeen dad fara badan oo la jooga culimmaduna waxbay weydiinayeen kolkiiba dadkii badnaa markay isaga arkeen aad bay u yaabeen oo ku soo ordeen oo nabdaadiyeen kolkaasuu weydiiyey maxaad isweydiinaysaan markaasaa dadkii badnaa midkood wuxuu ugu jawaabay macallimow waxaan kuu keenay wiilkayga oo jinni carab lee qaba meel alle meeshuu ku qabtaba wuu ku ridaa wuuna ilka jiriqsadaa oo qallalaa waxaan xertaada ka baryay inay ka saaraan wayna kari waayeen markaasuu u jawaabay oo yidhi qarniyahow rumaysadka daranu ilaa goormaan idinla jiri doonaa ilaa goormaan idiin dul qaadan doonaa ii keena isaga markaasay u keeneen goortuu arkay kolkiiba jinnigii waa gilgilay dhulkuuna ku dhacay oo labalegdeeyey isagoo afka ka xumbaynaya markaasuu aabbihiis weydiiyey intee buu waxaan qabay kolkaasuu ku yidhi tan iyo yaraantiisii marar badan wuxuu ku tuuray dab iyo biyo inuu dumiyo laakiin haddaad wax samayn kartid noo naxariiso oo nacaawi ciise wuxuu ku yidhi haddaad rumaysan karaysid wax waliba waa u suurtoobaan ka rumaysan kolkiiba wiilka aabbihiis ayaa qayliyey oo oohin ku yidhi sayidow waan rumaysanahay iga caawi rumaysar darridayda ciise goortuu arkay dadkii oo u soo ordaya ayuu jinnigii wasakda lahaa canaantay oo ku yidhi jinniyahow carabka iyo dhegaha lawow waxaan kugu amrayaa ka soo bax oo kol dambana ha ku noqon jinnigii intuu qayliyey aad buu u gelgelay kolkaasuu ka soo baxay markaasuu wiilku noqday sidii mid dhintay laakiin ciise ayaa gacanta qabtay oo kiciyey markaasuu kacay ciise goortuu guriga galay heertiisii waxay gooni ahaan u weydiiyeen annagu maxaanu u saari kari weynay wuxuu ku yidhi caynkanu wax kale kuma soo bixi karo tukasho iyo soon maahee markaasay halkaas ka tageen oo galiilii dhex mareen mana uu doonaynin in la ogaado waayo xertiisii ayuu wax barayey oo wuxuu ku yidhi wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelinayaa wayna dili doonaan oo markii la dilo saddex maalmood dabadeed ayuu sare kici doonaa laakiin hadalkaas ayay garan waayeen wayna ka cabsadeen inay weydiiyaan markaasuu yimid kafarna'um oo intuu gurigii joogay ayuu weydiiyey maxaad ka wada hadlayseen intaad jidka ku soo socoteen laakiin way aamuseen waayo intay jidka ku soo socdeen waxay ka wada hadlayeen kan ugu weyn intuu fadhiistay laba iyo tobankii ayuu u yeedhay oo ku yidhi haddii qof doonayo inuu dadka ugu horreeyo isagaa ugu wada dambayn doona midiidin buuna u wada noqon doonaa ilmo yar ayuu qaaday oo dhexdooda joojiyey oo goortuu gacmihiisa ku soo qaaday ayuu iyaga ku yidhi ku alla kii carruurta kan la mid a midkood magacayga ku aqbalaa waa i aqbalaa oo ku alla kii i aqbalaa ima aqbalo wuxuuse aqbalaa kan isoo diray yooxanaa baa u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaannu aragnay qof magacaaga jinniyo ku saaraya nama uu soo raaco waannu u diidnay waayo isagu nama uu soo raaco laakiin ciise baa ku yidhi ha diidina waayo ninna ma jiro oo yaab xoog leh magacayga ku sameeya oo dhaqso hadal xun iga odhan karaa waayo kan aan inaga gees ahayn waa inala gees ku allaa kii koobiyaa magacayga idinku siiyaa maxaa yeelay waxaad tihiin kuwa masiixa runtii waxaan idinku leeyahay abaalkiisu ka lumi maayoba ku alla kii xumeeya yaryarkan i rumaystay midkood waxaa u roon in dhagaxshiid luqunta looga lalmiyo oo badda lagu tuuro haddii gacantaadu ku xumayso iska jar waxaa kugu wanaagsan inaad gacan la'aan nolosha ku gashid intii aad adigoo laba gacmood leh ula tegi lahayd jahannamada ee ah dabkii aan la demin karayn ee ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan demayn cagtaadu hadday ku xumayso iska jar waxaa ku wanaagsan inaad lugla'aan nolosha ku gashid intii adigoo laba cagood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan demayn haddii ishaadu ku xumayso iska bixi waxaa ku wanaagsan inaad boqortooyada ilaah gashid adigoo il keliya leh intii adigoo laba indhood leh lagugu tuuri lahaa jahannamada oo ah meeshii dixirigoodu uusan dhimanayn dabkuna uusan demayn waayo mid walba dab baa lagu cusbayn doonaa cusbadu waa wanaagsan tahay laakiin cusbadu hadday dhadhan beesho maxaad wax ku cusbaynaysaan cusbo isku lahaada nabadna isku ahaada